kadib markii maalintii shalay ay magaalada kismaayo kulan ku yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo wafdi ka socday hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ayaa waxa ay labada dhinac ay isku afgarteen in xayiraadii saarneyd laga qaado in ka badan laba kun oo qaxooti soomaaliyeed kuwaasoo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ku xayirnaa xeryaha dhadhaab mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa dhammaadkii bishii hore dib u soo celiyey qaxootigan kadib markii sida ay sheegeen looga baxay ballan hore looga qaaday oo ahaa in dadkan la soo celinayo la siinayo adeegyada ay u baahan yihiin marka ay ku soo laabtaan gudaha deegaanada la dejinayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere ayaa kulankan ay la yeesheen mas-uuliyiinta ka socday u n h c r kadib waxa uu warbaahinta u sheegay in labada dhinac ay wada gaareen is-afgarad
maanta waxaa sharaf noo inaan wadaxaajyo dheer la galnay hay-adda jumciyadda qurmaanka dhex u qaabilsan qaxootiga u n h c r si uu caddeeyey wasiirka arrimaha gudaha oo hawshaasi hawshiisa tooska ee ugu qusaysa ah waxaanu isla garannay is-afgarad baan isla gaarnay isagoo faah-faahsanna wasiirkan sheegay waannu soo dhowaynaynaa dadku waa dadkeennii inaan dhibaatooyinkii xagga ku jiraan inay ku sii jiraan ma rabno in dalkoo ku soo laabtaan raalli baa ka nahay laakiin nidaam iyo nolol iyo sharciyad waafaqsan inay ku soo laabtaan baan doonaynaa insha allahu wadahadalladeena dambe ayaannu wax fiican oo dadkaa quseeya qaabkii ku soo naqon lahayeenna isla meel dhiga doonnaa haddana saafgarad hordhac baan gaarnay aad iyo aad bay umahadsan tahay gabadha hogaaminayso ee hay-adda qaxootiga dowladda federaalka iyo annagoo jubbalandba saafgarad fiican oo hordhac baana gaarnay wixii uun faahfaahinna dib ayaannu geli doonnaa guddiyo farsamo oo wasiirka arrimaha gudaha iyo hay-adda u n c r iyo ee isla soo habayn doonaan iyo hawshaasi lagu soo gebagabayn doonaa shaqo wanaagsan waanu hambalyaynayaa wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ee soomaaliya mrs carlin fanbren ayaa sidoo kale dhankeeda sheegtay in madaxda jubbaland ay isku afgarteen in xayiraadii saarneyd laga qaado qaxootiga labada kun gaaraya ee ku xayirnaa dhadhaab
waxaan halkan u nimid inaan kulan la yeelano mas-uuliyiinta jubbaland si aanu uga wada hadalno sidii horey hawsha loogu sii wadi lahaa islamarkaana looga qaadi lahaa xayiraadda qaxootiga soo noqonaya waxaan isla garanay in hadda labada kun ee qof ee ku jira xeryaha kumeelgaarka ah ee ay ku sugayaan safarkooda inay u soo gudbaan deegaanada jubbaland soomaaliya waxaan sii wadi doonaa doodeenna keliya u n h c r ma aha balse hay-adaha kale ee bani-aadanimada ka shaqeeya ee caalamiga ah ayaan doonaynaa dhammaanteen inaannu ka wada hadalno sida ay maamulka jubbaland u aqbali lahaayeen dhammaanba qaxootiga soo laabanaya ee jubbaland ku soo noqonaya mas-uuliyiinta labada dhinac ee u n h c r iyo jubbaland ma aysan sheegin waxa laga yeelayo qaxootiga kale ee ku haray xeryaha dhadhaab dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa qayladhaan xooggan ka soo saaray xaalado abaareed oo ka taagan deegaano ka tirsan maamulka jubbaland taasoo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada maxamed warsamed darwiish wasiirka arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa warbaahinta u akhriyey qayladhaanta oo ahaa dadkii halkaa muddada dheer ku xayirnaa oo maanta la rafaadaya raashin la'aan iyo biyo la'aan iyo roob la'aan iyo abaar baahday oo xoolihii oo loodii ugu horreeyeen ay dhaafeen geelii iyo arigiina hadda uu ku xigo waxaan rabnaa inaannu dhammaan ummadda muslimka ah ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka ah ummadda ku abtirsanta jubbaland hadday qurba joog yihiin iyo hadday joogaan gudaha inay u diyaargaroobaan ololaha taakulaynta abaarta dadka ku nool jubbaland haddii arrintaa aan la helin waxaanu filayaa inay masiibo ay tahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi